gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka hiiraan uu soo saaray awaamiir ku socota bulshada ku nool magaalada beledweyne islamarkaana la xiriirta sugidda amniga magaalada bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer hiiraan aan la wadaagno fariimo ku saabsan amniga sidaa ogtihiin waxaa nagu soo foolla bishii ramadaan oo barakaysneed inagoo taas ka duulayno waxaan indhaindhayn iyo kormeer guud ku soo samaynay dhammaan wadooyinka soo galo magaalada beledweyne dhinac kastay tahay waxaan rabnaa inaan si guud ula wadaagno bulshada reer hiiraan iyo gaar ahaan kuwa reer beledweyne in iyadoo laga duulayo badqabka iyo ammaanka iyo xasiloonida degmada beledweyne oo caasimada u ah gobolka hiiraan iyadoo laga duulayo in dadku ay ku soomaan ama ku afuraan si nabad ah iyadoo laga duulayo in ay waajibaadka kaga aadan arrimahaas sugidda amniga ah ay ciidamadu si fudud u gutaan iyadoo laga duulayo in wada shaqayn dhow ay yeeshaan ciidamada ammaanka iyo bulshadu waxaan rabnaa in si guud aan uga codsanaynaa bulshada reer hiiraan inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si ay u gutaan waajibaadkooda sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in bulshadu ay kala shaqayso ammaanka maanta waxaan rabnaa inaan dhammaan si amniga magaalada beledweyne loo sugo ciidamadan ay ugu fududaato aan sheegno in dhammaan wadooyinkii magaalada beledweyne siyaabaha kala duwan iyo jihooyin kala duwan kasoo gelayay aan wadooyin kooban oo cayiman aan kasoo reebnay oo magaalada looga bixi karo lagana soo geli karo si loo kontaroolo dhaqdhaqaaqa guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaan rabnaa jihooyinkaas inaan halkan ka qeexno haddii aan ku hormaro dhanka koofureed ee magaalada beledweyne wadada ka baxdo ama jiin ha ka timaado ama laamiga dheer ha ku timaado waxaan rabnaa wadada isku xirto oo central u noqonayso magaalada beledweyne koonfurteeda inay noqoto hal wado oo ah wadada soo marto meesha lado xujuub soo marto faafkumare isla markaasna shirkadda dayax soo marto oo halkaas magaalada ka soo gasho waa dhanka koonfureed dhanka waxaan rabnaa galbeed waxaan ku soo reebnay saddex wado oo kala ah wadada farmajabaaley wadada kabalaay soo gasho oo ka timaada burjiciin iyo wadada gemberlaawe oo soo gasho dhanka buundaweyn dhanka galbeedkana saddexdaas waddaan ku soo reebnay sidaasi la mid ah jihada waqooyi waxaan ku soo reebnay oo laga soo geli karaa loogana bixi karaa laba wado